بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الشيخ رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة قال رحمه الله القسم الثالث من التوحيد توحيد الاسماء والصفات ما هو توحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات muxuu noqonayaa waxaan ku jirnay aliimaanu biاllaah aliimaanu billaahi maxay ahayd aliimaanu biwujuudi daatih wauluhiyatih warububiyatih waasmaai wasifaatih marka aliimaanu biwujuudih aliimaanu biuluhiyatih birububiyatih waa soo marnay hadda waxaan gelaynaa aliimaanu bitawxiidih waasmaai wasifaatih aliimaanu billaahi wuxuu ka kooban yahay daatada ilaahay jiritaankeeda inaad qirtid kow uluuhiyada ilaahay cibaadada inuu leeyahay inaad qirtid labo rububiyada mulkiga iyo maamulka iyo khalqiga inuu leeyahay inaad qirtid saddex kan afraadna waa asmaadiisa iyo sifooyinkiisa aljawaab waliimaanu waa in qofka uu rumeeyo bimaa wasafa allahu tacaala bihi nafsah wuxuu ilaahay nafsadiisa ku sifeeyey fii kitaabih aw wasafahu bihi rasuuluh ama rasuulkiisa uu ku sifeeyey sala allahu calay wasalam min alasmaa alxusnaa asmaada wanaagga badanah wasifaati alculaa sifooyinka sarreeya waimraaruhaa iyo qofka inuu socodsiiyo asmaada iyo sifooyinka ilaahay kamaa jaaad siday u imaatay inuu ku socodsiiyo u qaato bilaa kayfin asagoo aan weydiinaynin kayfiyadda kayfiyadda asagoon weydiinaynin wixii ilaahay asmaa uu sheego iyo wuxuu ilaahay sifooyin uu sheego siday ku soo aroortay inuu u qaato ay isagoon kayfiyad weydiinayn kama jamaca allahu tacaala bayna ihbaatiha sida ilaahay uu jumciyey ihbaatka asmaada sifaatka iyo wa nafyi takyiif kayfiyad kayfiyaddeeda canha kayfiyaddeeda in la sheego ama qofku isku dayo inuu malomaleeyo ama uu weydiiyo kayfiyadduna waa qaabka oo yidhahdo marka ilaahay ii soo aroorto wuxuu leeyahay carshigiisu ka sarmaray istawaa cala carshi uu dhaho kayfiyadda carshiga ka sare marka waa sidee yanzilu rabbuna ila samaa'i اddunya sidee u soo degaa iyo waxyaabaha sifo walbo ilaahay uu leeyahay qofka inuu dhaho kayfiyaddeeda waasee qaabkeeda waasee marka ilaahay wuxuu jamciyey sifooyinka in la sugo kayfiyaddana laga anfiyo yacni kayfiyadda raaditaankeeda iyo baaritaankeeda ama inaan annagu ay tahay kayfiyadda waxaan gaari karno kayfiyadda ilaahay maxaa looga anfiyey maxaa loo dhihi waayey asmaa yani nusuulka ilaahay kayf istiwaa'u ullaahi kayf maxaa loo dhihi waayey waxaa loo dhihi waayey waa nooc ixaato iyo koobis ka mida kayfiyadda sheega ogaanshihiisa iyo siduu yahay waxa waxay soo gelaysaa waa cilmi ku koobis ilaahay subxaana wa tacaala in cilmi lagu koomo daatadiisa ama sifooyinkiisana uma suuroobayso khalqigoo dhan laa malaa'ig walaa ins walaa jinn walaa alambiyaa maba awoodi karaan inay koobaan yacni inay cilmi ku koobaan sida xala ku soo marnay aan lagu koobi karin arag arag laguma koobi karo laa tudriku alabsaar wa huwa yudriku alabsaar sidaasoo kaleetana sifooyinkiisa wax ka mida cilmi iyo caqli iyo ogaansho laguma koobi karo laakiin waxbaa lagu ogaan karaa sifooyinka ilahay waxbaa lagu ogaan karaa ilaahay cilmiyuu leeyahay waa ognahay ara wuxuu leeyahay araguu leeyahay waa ognahay maqaluu leeyahay waa ognahay laakiin waxaa anfisan waxaa weeye maqalkiisa intee la egyahay intee maqalkiisa la egyahay kayfiyadiisu waa sidee waxaas cilmi kuma koobi karno wax allaale wixii ilaahay sifooyinkiisaa sifo ka mid cilmi khalqiga kumaba koobi karaan awooddoodana ma aha mana ka suuroobayso marka inuu raadiyo qofkii waa wax aan suuragal ahayn fii hayri mowdicin ka qowlihi tacaala yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum walaa yuxiiطuuna bihi cilma wuxuu ilaahay isku sugay ogaansho yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum waa cilmi ilaahay waa og yahay ogaanshuhu waa sifo ilaahay loo sugayo kow walaa yuxiiطuuna bihi cilman ilaahay cilmi lagum- kuma koobi karaan walaa yuxiiطuuna bihi cilman cilmi kuma koobi karaan cilmiga laguma koobi karana waxaa laga qaatay kayfiyaddiisa in aanan gaari karin annagu ilaan shay kayfiyaddiisii la gaaro cilmigaa lagu koobay siduu yahaa la ogaaday xaqiiqadiisa iyo dhab ahaantiisa wuxuu yahaa la ogaaday kayfiyadu waa saa marka haddii ilaahay uu yidhahdo walaa yuxiiطuuna bihi cilman waxaa laga qaatay inaan kayfiyada la gaari karin ilaan kayfiye gaarku waa cilmi lagu koobo wax sifada ilaahay ka mid a sida aan ilaahay arag loogu koobaynin walowba aakhiraba jannada ha lagu arko laakiin arag laguma koobi karo sababta waa maxay licadamatih lijalaalihi wacadamatih wa kibriyaa'ih sidaasoo kaleetana wax sifadiisa laguma koobi karo marka sheekh wuxuu u deliishaday walaa yuxiiطuuna bihi cilman nafyu اlkayfiya sidee deliil ugu tahay kayfiyadu ogaanshaheedu waa cilmi koobis iyo xaqiiqadiisii oo la gaaro wax sifooyinka ilaahay ka mid ana xaqiiqadeeda cilmi laguma koobi karo xaqiiqadeeda lama ogaan karo macni shayga waa la ogaaday iyo cilmiga lagu koobay farqigaa u dhexeeya cilmi laguma koobi karo wa ka qowlihi tacaala laysa ka milihi shay ilaahay wax u dhigmaayo ma jiraan wa huwa samiicu اlbasiir wa huwa asamiicu اlbasiir waa ihbaat waa loo suga ilaahay laysa ka milihi shayna waa nafyi oo waxaa laga anfiyey wax u dhigma inays inay jiraan wax u dhigmaayo ma jiraan marka wax u dhigma haddiisan jirinba sidee annagu u koobi karnaa wax u dhigmaba male asagana lama koobi karo wax u dhigma aan koobi karna oo ga qiyaas qaadannana ma lahan lama koobi karo marka waqowlihi tacaala laa tudriku labsaar wa huwa yudriku labsaar laa tudriku ilaahay ma koobto alabsaaru araggu ma koobo wa huwa yudriku labsaar ilaahay asagaa koobi kara aragga khalqigo dhiin dhanna koobaay wa huwa alatiif alkhabiir allatiif waa kii addoomihiisa soo gaarsiinaya khayrka iyo raxmadda wasiilooyin iyo siyaabooyin aysan dareemayn alkhabiir ah maarata cilmi badnaa wagayri dalik wafii tirmidiyi can ubay bni kacbi radi allahu canh ana almushrikiina qaaluu lirasuuli اllaah mushrikiintu waxay ku dhaheen nebi calayhi salaatu wasalaam yacni lamaa dakara markuu ilaahay uu sheegay aalihatahum ilaahyaashoodii muxuu ku sheegay yacni ceebeen iyo nuqsaamin ilaahyaashoodii markii la duqeeyey ay jawaabeen waxay dhaheen unsub lanaa rabbaka rabbigaa noo maarata noogu abtiri ra- rabbiga abtirkiisa noo sheeg faأnzla allahu tacaala qul huwa allahu axad allah waa axad wax u dhigma male allahu samad asamad waa midka xaajooyinka loola qasdo oo xaajo walba asaga la weydiisto wasamad alladii lam yalid waa midka aan waxba dhalin walam yuulid aan la dhalin liannahu laysa shay-un ma jiro yuuladu la dhalaayo ilaa sayamuutu waa dhimanaya walaysa shay-un yamuutu mid dhimanayana ma jiro ilaa sayuurahu waa la dhexli doonaa waina allaha tacaala laa yamuutu ma dhinto walaa yuurahu lamana dhexlo walam yakun lahu kufuwan axad kufuwan alkufu waa shayga shayga u dhigma marka axadna ma ahaanin lahu kufuwan mid ilaahay u dhigma qaal lam yakun lahu shabiihun ilaahay wax u eg male walaa cadiilun wax u dhigma male walaysa ka milihi shay wax miligiisoo kale aana ma jiro alkalaamu xowla asmaaء illahi اlxusnaa alasmaa اlxusnaa wax laga hadlo ma daliilu اlasmaaءi اlxusnaa min alkitaabi wالsunna maxaa daliil waa qaala aljawaab qaala اllahu caza wajal walilaahi اlasmaaء اlxusnaa ilahi waxaa u sugnaatay asmaadii war wanaagsaneed bal wanaaga badneed alxusnaa aadka u wanaagsaneed fadcuuhu biha ilaahay ku caabud oo ku barya wadaru اladiina waxaa dhaaftaan aladiina yulxiduuna kuwa ku gaaloobaya oo qallooca ku samaynaya fii asmaa'i asmaada ilaahay kuwa xaqa kala leexanaya ii dhaafa waa goodi qaala tacaala qul idcu ladiina qul idcu allah waxaa ilaahay ugu dhawaaqdaan oo ku baridaan allah aw idcu araxmaan ama arraxmaan markaa baryaysaan allah dhaha ama arraxmaan dhaha ayanmaa tadcuu mid wal mid mid walba ismi walba ku baridaan ilaahay falahu alasmaa alxusnaa waxuu u sug waxaa u sugnaatay alasmaa alxusnaa magacyaashan wanaagsan marka magacyaashan badan macnaheeda maaha ilaahu inuu badan yahay waa hal ilaah wa qaala caza wajal allaahu laa ilaaha ilaa huu lahu alasmaau ilahay waxaa u sugnaatay alasmaa alxusnaa asmaadii aadka u wanaag badneed wغayruha min alaayaat qaala اnabiyu salى اllah alيه wasalam ina lilah ilaahay waxaa u sugnaaday tiscata watisciina smaa sagaal iyo sagaashan ismi man axsaahaa qofkii cilmi iyo iimaan iyo camal ku kooba dakhala اljanna jannaduu gelaya axsaahaa wuxuu ku koobay iimaan oo asmaadii wax ka mida kuma gaaloobin mana liixin axsaahaa wuxuu ku koobay ilaahay inuu ku caabudo wuxuu ku koobay inuu ilaahay ku baryo wuxuu ku koobay ogaansho iyo cilmi dakhala aljanna alfaadeeda hadduu akhrisa keliya maaha alfaadda asmaada macnayaasha iyo sheegayso inuu sugo oo ismi ka mida uusan diidin ilaahay uu ku caabudo ku baryo wa huwa qofka haddii intaas laga helo asmaada ilahay intaasuu ku sameeyo rumeeyo oo ku caabudo ilaahayna wax ka dhib maqanba male wahuwa fi saxiixi wa huwa fi saxiix marka xadiidkaas maxaa ku sugan ilaahay inuu asmaa leeyi asmaada meeshaan lagu sheegana waa sagaaliyo sagaashan oo sagaashan sagaashan sagaaliyo sagaashan ismi oo qofkii ilaahay ku caabuda uu jannada gelaayo asmaada ilaahay waa ka badantaha intaas ee sagaal iyo sagaashan hadduu qofka ilaahay ku caabudo ku baryo ka mida dakhala aljanna wa huwa fi saxiix wa qaala sal lla ly slam as'aluka ilah waxaan kugu weydiisanaya allaahum bikulli ismin i magac walba huwa laka adiga kuu sugnaaday samayta bihi nafsaka nafsadaadaa ku magacowday aw anzaltahu fii kitaabik kitaabkaa kusoo dejisay aw callamtahu ama aa bartay axada min khalqi khalqigaa ka mida aw ista'harta bihi ama aad kula gaar noqotay fii cilmi اlhaybi cilmiga haybka cindaka adiga agtaada ahaad an tajcala ilah waxaan ku weydiisanaya inaad ka ahaysiisid alqur'aan alcaiima qur'aanka caiimkaa rabiica qalbii qalbigay wixii uu ku farxaayey oo ku maarata uu ku raaxaysanayo alxadiid maxaa ku sugan marka asmaa ilahi inuu leey maa mihaalu asmaaءi اlxusnaa min alqur'aan amhilo asmaada ilahi qur'aanka ka mida aljawaabu milu qowlihi tacaala in allaha kaana caliiman khabiira asmaada ilahi marka waxaa ka mid alcaliim iyo alkhabiir in allaha kaana latiifan khabiira asmaada ilahi waxaa ka mid allatiif alkhabiir inahu kaana caliiman qadiira waxaa ka mid alcaliim alqadiir in allaha kaana samiican basiira asamiicu albasiir in allaha kaana casiizan xakiima alcasiiz alxakiim in allaha kaana gafuura raxiima algafuur alraxiim inahu bihim ra'uuf raxiim الرؤوف الرحيم والله غني حليم الغني الحليم فإنه حميد مجيد الحميد المجيد إن ربي على كل شيء حفيظ الحفيظ إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب waxaa marka ilaah lagu sifeeyey qurbi kuwa ilaahay baryaayo iyo ijaabo ayb laakiin ilaahay asmaadiisa ma ka mid ah markaasi alqariibu iyo almujiib waxay u baahan tahay nadar alqariibu almujiib asmaada ilahi in lagu daro laakiin waa warramitaan ilaahay laga warramaayo min waxaa wey ilaahay waa midka u dhow kuwii barya toobadkeena waa midka ajiibaayo wixii barya qurbiga la sheegayo aayaddanna waa qurbiga kii toobad keenaayo واsتغfiruu رbكm ثuma tuubuu إilayh ina rabbii qariib mujiib saas ayb فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إن الله كان عليكم رقيبا الرقيب وكفى بالله وكيلا الوكيل وكفى بالله حسيبا الحسيب الوكيل الحسيب الحسيب وكي ديقا خلقه سي حسيب كفلا وكفلا الوكيل ومتك إلى لنا يحفظنا وكان الله على كل شيء مقيتا وكي قوت سيناي إن الله كان إن الله على كل شيء شهيد الشهيد وكي وحو البطالة عناي إنه بكل شيء محيط وكي مدوح البكوباي قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأسماء ذلك متى وقال تعالى هو الأول والآخر الأول الآخر وأسماء الأول وامدك أن لقوه الرينين الآخر وامدك ليس بعده شيء الظاهر وكي سري وعك سريسن جرين الباطن وكي سكي علمي سكدوا يارجيسي مقلكيسا او وحبا ايسن كقرسونين وهو بكل شيء عليم وقوله تعالى هو الله لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك من أسماء الله تعالى القدوس ومن أسماء الله تعالى وكي حمان أردن كطهرنا السلام وأسماء الله تعالى وكي كبد باذي وحول بو النقصان إي حمانا المؤمن وكي أدومه سا رسوشا أرمين أي أدلنا سوسا رأي تسنسا كلام كودا إي هذا الكودا إنه حقيها waxaa kaleeto lagu fasiray almu'min waa kii amniga siinaayey addoomihiisa almuhaymin waa kii taalacanayey alcasiiz waa kii cisadii awoodda lahaa aljabbaar waa kii sarreeyey macnayaali leedahay waxaa ka mid ah aljabbaaru kii sarreeyey almutakabir waa kii weynaa oo weynida u saaxiibka ahaa subxaana allahi cama yushrikuun huwa allahu alkhaaliqu albaari البارئ وكي وح أبوره الخالق هو معنى دوده المصور من أسماء الله تعالى المصور معناه ذن وحوي وكي وح والباء سورة سيناي شيء والباء سورة سيناي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء له الأسماء الحسنى وغيرهما من الآيات وغيرها من الآيات ما مثال الأسماء الحسنى من السنه مثل الجواب قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا إلا الله العظيم الحليم العظيم الحليم وأسماء الله والسنة لا إله إلا إلا إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم مكان العظيم الحليم وأسماء الإله وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا حي والحي ومدك نلوشي سيتام كيتهي يا قيوم القيوم وكي خلقي ما مولاي أسقو اسكفلنا خلقي سنة ما مولاي أي أبهنا ين كتير سين يا ذا الجلال ويندا كيو صاحبك والإكرام يا شرفت يا بديع السماوات سماوات كي أبو ريو والأرض وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر اسمك إلهي يا مجعيسى الذي لا يضر أسن لبين مع اسمه مقعيسا مع مع معيسا إلى جركيسا شيء وحوى محمد دبان شيء وحمد دبو في الأرض كوسكن ولا في السماء وهو السميع وعليه مقلك بنا العليم وعلمك بنا قوله صلى الله عليه وسلم آه الله عالم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة الغيب ووحي قرصونا الشهادة ووحي لو جيدو كيو علمي بدنا لوضبا فاطر السماوات والأرض كي أبو ريو رب كل شيء شاول بالرب يسوى ومليكه وكيل هايو وقوله صلى الله عليه وسلم الله اللهم رب السماوات السبع الله سماوات السبع تضبدا رب قد هايو ورب العرش العظيم ربنا رب النو ورب كل شيء شاول بالرب يسوى فالق الحب والنوى الحب ومرتي waa miraha mirta kii dilaacinayo faaliq waa kii dilaacinayo oo mir maaragtay galley ah ama masagada ama waxyaabahaas kaleeto abuurkaasi mirtaas abuurka ah marka ciidda la geliyo way dilaacaysaa geeda ka soo baxayo way dilaacaysaa faaliq marka waa dilaaciye annawaa waa laftimireedka iyo wixii la midkaa lafta iyo lafta marka qaarna laftaa la abuuraa qaarna mirtiyaa la abuuraa timirtoo kaleeto timirta man ayadoo dhan lama abuuro laftaa la abuuraa marka waa lafta munzil atawraa towraadda allah soo dejiya walinjiil waalqur'aan acuudu bika waxaan kaa magangelaya min shari kulli dii shar mid walboo shar u saxiiba sharkiisa anta aakhidun ataa mid haya binaasiyatihi fooddiisa fooddiisa hayo adiga kuu hoggaansan anta alawal waxaa tahay kii maaragtay awalka ahaa oo falaysa qablaka adiga uusan ka horreynin shayin waxba alawal waa midka uusan shayna ka hormarin shay walba ka horreeyey wa anta alaakhiru kii waxaa tahay aakhirka ahaa falaysa bacdak gadaashaada ma ahaanin shayin waxna wa anta aldaahir falaysa fowqa korkaaga ma aha shay wa anta albaatin kii sokeeyaa tahay oo cilmigiis ku sokeeyey falaysa duunaka shay wax kaa sokeeya male oo wax walba adaa xog ogaal waa alxadiid qowluhu sal slm allahuma laka alxamd anta nuuru الsamaawaati wاlard samaawaadka ardada nuurkoodaa tahay waman fiihin walaka alxamdu anta qayuumu الsamaawaati wاlard kii dhulka iyo cirka maamulayaa tahay waman fiihin xadiidkan marka waxaa ku sugan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday oo dhahaya anta nuuru الsamaawaat wاlard waman fiihin samaawaadkii ardada iyo waxa ku sugan oo dhan waxaa tahay nuurkooda marka asmaa ullaahi tacaala waxaa ka mid ah annuur min sifaatihina waxaa ka mid ah annuur nuur walba oo adduun iyo aakhiro jirana oo ilaahay uu abuurana waxaa lagu helay sifada ilaahay u sugnaatay oo ah annuur nuur walba waxaa lagu helay sifada ilaahay u sugnaatay oo ah annuur sida raxmadda ilaahay oo kale oo wax walboo naxariisa waxaa lagu helay sifada ilaahay oo ku sugan yahay oo ah alraxma waa raadkeedii raadkeedii iyo aahaarteedii wax ka mida wey maadaama ilaahay sifada raxmad uu ku sugan yahay aa khalqigiisu raxmad arkeen maadaama ilaahay sifatu nuur uu leeyahay aa khalqigu waxay arkeen nuur yani nuuray heleen laakiin nuurka cirkay dhulka aan u jeedno waa nuur waa nuur makhluuqa oo ilaahay uu abuuray oo maarata nuurka annaga aan haysan oo nuurka qoraxda nuurka dayaxa nuurka dabka nuurarkaasna waa nuurar makhluuqa ma aha sifooyin ilaahay nuurka aan u jeedno aan aybsanayno waa nuur ilaahay uu noo abuuray makhluuq ah ee ma aha sifada ilaahay laakiin inaan helno maxaa u sababa waxaa u sababa oo ay ka dhalatay oo raad ay u tahay sifada ilaahay oo ah annuur sifada ilaahay oo ah annuur wa qowluhu sala allahu calayh wasalam allaahuma innii as'aluka biannii ashhad inaan qiraya ilaahum allaahuma innii as'aluk ilaahu waxbaan ku weydi waxaan kugu weydiisanayaa biannii ashhadu in aan qiraayo o ictiraafaayo annaka anta allahu laa ilaaha ilaa ant alaxadu kii axadka ahaa alsamad umuuraha loola qasdaayey alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ducadan tawasulka ku jira noociisa la iska rabaa tawasulka ku jira noociisa waa noocee yacni tawasul biasmaai illaahi wa sifaatii ijmac miya fi ijmac altawasul biاlcamal الsaalix oo maxaa u dhahday altawasul biاlcamal الsaalix wey sababta ila wuxuu yidhahda ilah waxaan kugu weydiisanayaa he ilaah waxaan kugu weydiisanayaa qiritaanka iyo shahaadada aan qiray ina adigu aad tahay allaahu laa ilaaha illaa anta iyo saas inaa ilaahu aad tahay shahaadada aan qirsanahay arrinkaas ictiraafka arrinkaas ictiraafsanahay rumaysanshada arrinkaas aan rumaysanahay marka shahaadadu soo camal maa ha bal waa afdal camal afdalu camal wey shahaadada shahaadada qalbiga iyo rumaynta iyo afka inuu qof ka dhao marka ilaahu qalbiga waxaan ka ictiqaaday oo qalbigayga ku sugan oo afkayga aan ka qiray oo camalkayga aan ku qiray annaka anta allaahu laa ilaaha illaa ant camalkayga waa ku qiray oo cid kale ma caabudin haddaa camalkaaga cid kale tahay ku caabudid shahaadadaada waa been ictiraafkaaga waa been ictiraafka ila af keliya maaha xataa acmaasha qofka uu samaynayo waa shahaado walooba yuusan afkaba ka hadline walooba yuusan afkaba ka hadlin acmaasha uu samaynayo qofka waa shahaado ictiraaf iyo qiris haddii la arko qofku wuxuu samaynayo ficilkii lagu arko uma baahna uma baahna inuu dhaho aniga waxaan ictiraafaya waaba aragna inuu samaynayo arrinkaasna maxaa u daliila oo ka mida acmaasha iyo afcaasha oo shahaado lagu tilmaamaayo maxaa ka mida ya a sharxulcaqiida taxaawiyan ku soo marnay maxaa ka mida haya aayad sooto aayad keena ay ku sugan tahay acmaasha bini aadamka ay samaynayaan oo lagu sifaynayo shahaado afkaba yuusan ka dhihin la ilaa man shahida bilxaqi taas maaha ashahiduu khalqahum taas macnaheed waa xuduur yah wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu اraxmaani inaaan ashahiduu khalqahum taas waxay u egtahay in loola jeedo maayagaa joogay markii la abuuraayo anaga waxaan rabnaa dad acmaal sameeyey markaasa waxaa la yidhi nafsadaadaa ku qirtay nafsadaadaa ku qirtay arrinkaas camaluu sameeyey camalkii uu sameeyey waxaa la yidhaahda nafsadaadaa ku qirtay waxaa weeye qowluhu tacaala washahiduu calaa anfusihim anahum kanuu kaafiriin washahiduu calaa anfusihim ana taas tii akhre sooma ya marka annaga gaalaan nahay ma dhahayaan ilaah waa gaawaa gaaloona ma dhahayaan aakhirada ma ictiraafayaan mise ma ictiraafayaan faاctarafuu bidanbihim soo dhihi maayaan ilaahw maaragtay mar waa ictiraafnay waa beeninay rususha soo ma dhahayaan aayaddaa rabneed waxay ahayd maa kaana lilmushrikiina yacmuruu masaajid allah shaahidiina calaa anfusihim bilkufr almasjid alxaraam mushrikiinta markay joogaan ilaahay wuxuu yidhahdeen shaahidiina calaa anfusihim bilkufr mushrikiintii carabta ma dhihi jireen nashhadu calaa anfusina bilkufr war markhaati ka ahaada inaan nahay gaalo mushrikiin ma dhihi jirin bal waxay dhihi jireen nebi ibraahim diintiisii aan ku soconnaa laakiin acmaashii ay samaynayeen oo shirkiga ahayd oo masjidka agagaarkiisay ku samaynayeen oo la jahraayeen waa ictiraafii qiraar ictiraafii qiraar hor saas saanay samaynayen waa loo jeedaa ayib hadda marka maxalushaahidkan muxuu ahaa shahaadada ashhadu an laa ilaaha ila allah camalkaaga inaad tawxiidka ka muuqdo afka ka ictiraaftay qalbigaa ku xasilnoodo ilaahu taasaan kugu weydiisanaya min baabi atawasul bilcamal الصaalix waa haddii run ay tahay wey wa qowluhu sala اllah alay wasalam yaa muqaliba alquluub muxuu marka ilaahay ku magacaabay muqaliba alquluub waa sifadiisa alxadiid wagayru dalik kaiir qaala calaa kam nawci calaa kam nawci ayib nawci dalaalati اlasmaa'i wاsifaat tasmiya calaa kam nawcin dalaalatu اlasmaa'i wاsifaat calaa kam nawcin dalaalatu alasmaa'i alxusnaa calaa kam nawc waa meeqa noocay ku sugan tahay dalaalatu alasmaa'i alxusnaa alasmaa'u alxusnaa waxyaabaha ay tusinayaan iyo macaanideeda waa meeqa nooc aljawaabu hiya calaa alaaati anwaac alasmaa'u alxusnaa macaanidii ayna tusinayso waa saddex nooc hiya calaa alaaati anwaac koow dalaalatuhaa asmaada tusinta ayna tusinayso cala adaati daatada ayna tusinayso ismi walba oo min asmaaءi اllaahi tacaala ah wuxuuna tusinayaa saddex waxyaabood kow wuxuuna tusinayaa ilaahay daatadiisa ismi walba alcaliim alxakiim alxaliim alsamiic albasiir asmaadan oo dhan waxay tusinayaan daatada ilaahay alaliimku iyo alcaliimka ya ah waa ilaahay daatadiisa asamiic ya ah allah marka daatada way tusinayaan koow muطaabaqa ay kugu tusinaysaa asmaada waxay kugu tusinaysaa cala اdaati muطaabaqa wadalaalatuha cala الصifaati اlmushtaqati minha tadamuna wadalaalatuha cala الصifaati alatii mashtuqat minha iltizaama sheekh hadda meesha siduu u sheegay waa ka duwan tahay soo maaha sidii aan ku soo marnay ya sidaan ku soo marnay alqawaacid اlmuhlى sheekh hadda siduu u sheegayo waa ka duwan tahay oo waxaan soo marnay asmaada ilahay waxay tusinaysaa daatadiisa daatay tusinaysaa daatada ilaahay yacni asamiic albasiir yaa la yidhaahdaa allah allah yaa la yidhaahdaa ilaahay daatadiisaa la yidhaahdaa marka daatada waa ku tusinaysaa tusinta marka aan ka fahmaayo ismiga ilaahay aan ka fahmaayo daatadiisa aan ka fahmaayo nooceeda muxuu yahay waa dalaalatu maadaa dalaalatu mutqaan qawaacidda kusoo marnaan sheegayna kan ma aha hadda sheekh meeshaan mutaabaquna yidhi laakiin sida macruufka ah waa sida qawaacida aan ku soo marnay alqawaacid اlmuhla cala daat ay ku tusiso aad ka fahamtid waa nooce dalaalada horta waa saddex nooc dalaalatu mutaabaqa wa dalaalatu tadamun wa dalaalatu iltizaam dalaalatu iltizaam dalaalatu ismiga ilahay maala alraxmaan ama alsamiic ismi walba asmaada ilaahay ka mida wuxuu y tusinayaa daatadiisa ilaan daatooyin kala duwan ma aha ilaahay waa mid daatadiisu waa mid marka la yidhaahdo ilaahay waa alsamiic waa albasiir waa alcaliim alxakiim ilaa waligaa wad asmaada o dhan daatadu waa hal xabo ee daatooyinka ma badanayo lama dhahayo alsamiic midaa la yidhaahdaa albasiirna mid labaad weeye alxakiimna waa mid saddexaad alcasiiz waa mid afraad saas lama dhahayo asmaadan oo dhan yaa iskale hal daataa iskale marka asmaada ilaahay daatada tusinta ay tusinayso magaceeda maxaan ku maxaa lagu magacaabaa in soo marnay ya ayas adigana dalaalatu tadamun dalaalatu tadamun maxaa la yidhaahdaa dalaalatu tadamun waxaa la yidhaahdaa kelimadda macaanideeda ay tusinayso macno walba gaarkiisa fahamka loo fahmaayo yacni kelimaddan waxay tusinaysaa macnayaal dhowr ah saddex macno ama macnayaal badan macno walba marka fahamka aan ka fahmaayo ama ama dhihitaanka leeyahay kelimaddaani macnayaasha ay ku tusinayso waxaa ka mida macnaha yacni kelimadda macnayaasha ay ku tusinayso mid walba gaar ahaantiisa marka la fiiriyo fahamka laga fahmaayo ah waxaa lagu magacaabaa dalaalatu tadamun marka asmaada ilaahay oo dhan macnayaasha ay tusinayso daatada keliya ma aha asmaada ilaahay waxyaabahay tusinayso daatada bes ma aha laakiin macnayaashay tusinayso waxaa ka mid ah daatadiisa alcaliim alxakiim alsamiic albasiir kulli waxay tusinayaan ilaahay daatadiisa macnayaasha asmaada ilaahay oo alcaliim maala maalan alsamiic macnaheedama wuxuu ku kooban yahay tusin daatada ilaahay uu ku tusinayo may ku kooban tahay mise macnayaal kaletana waa tusisaa jawaabtu waxaa weye macnayaal kalena waa tusisaa macna daatada tusinta ay tusinaysana waa macnayaasheeda ama tusinyaasheeda mid ka mida weeye marka tusinteeda mid ka mida ay kelmaddu ay tusiso waxaa lagu magacaabaa dalaalatu tadamun macno labaad ay tusinaysaa alcali alsamiic waxay tusinaysaa kii maqalka lahaa maqal daatada way tusinaysaa ilaahay daatadiisa iyo maqal albasiir maxay tusinaysaa ilaahay daatadiisa iyo arag alcaliim waxay tusinaysaa ilaahay daatadiisa iyo cilm alqadiir waxay tusinaysaa ilaahay daatadiisa iyo qudra wahaakada alxayu waxay tusinaysaa ilaahay daatadiisa iyo nolol alxayaa noloshan waa ku tusinaysaa daatana waa ku tusinaysaa markaa macnaynaysa maxaa la dhahaa kii noolaa kii noolaa kii wax maqlaayey kii wax arkaayey albasiir waa maxay waa kii wax arkaayey kii marka la yidhahdo kii maxaa loola jeedaa waa midki yani waa daato daato wey kii kii waxaa la dhahaa daatada wax daata leh daata wax leh arkaayeyna waa sifadii albasiir marka laba waxyaabood iska saaran tahay tusinteeda daato iyo iyo sifo asamiic waa daatada ilaahay iyo maqal alcaliy daatadiisa iyo sarayn iyo waa kale marka mana macnaha gebalkiisa daatada waa macnaha gebalkiisii sarreynta ama maqalka amargan waa macnaha gebalkiisii marka macnaha gebalkiisa ismiga ifinta uu i ifiyey maxaa lagu magacaabaa tadamun dalaalatu tadamun macnaha qaarkiisa ismiga fahamka aan ka fahmaayo tusinta uu tusinaayo maxaa lagu magacaabaa dalaalatu tadamun ayb waxaa ii soo haray ismiga haddii aan ka faham fahamka aan ka fahmaayo macnaha oo buuxa macnihiisa oo buuxa assamiic macnihiisa oo buuxa waa maxay waa midkii wax maqlaayay daate iyo maqal labada macnoo isla socda aan ka fahmay alcaliim kii wax yaqaanay waa daate iyo cilmi isla isla leh macnihiisa marka oo dhammaystiran tusinta uu tusinayo waxaa la dhahaa dalaalatu التزام ما لهذا انتبه مطابقة مطابقة محل ده مطابقة معنى أهانت أفيرسو مطابقة معنى ذو محي المطابقة معنى ذو محي يا شيء شيء معناه لأك أو دبولاي أو أن كانوا وينين كان يرين مطابقة حلا شيء شيء لأك أو أنا كوينين كان يرين لأك سيد الله على عاوز كل جينا كان marka lafdigii macnaha uu tusinaayo waa labadii macnood uu xambaarsanaa iyo wixii aan ka fahmaayo oo labada macnood ahaa waa isla egyihiin waxaan ka fahmayaa midkii daatada cilmiga ku sifaysnayd lahaa tusinta markuu ismiga uu ii ifinaya labada macnoo isla jiraba dalaalatu mutaabaqa waa macnihiisiioo idil dalaalatu tadamunna waa maxay waa macnihiisii haddii aan gabal fiiriyo gabal ka mida haddii aan si gaara u fiiriyo oo aan dhaho maalan asamiic wuxuu i tusinayaa sifadii samciga maqalka albasiir wuxuu i tusinayaa arag macnihii labaad maana sheegine fiiri macnahan keliyaan sheegay asamiic wuxuuna tusinayaa ilaahay inuu maqal leeyahay laakiin asamiic intaas keliya maaha macnaheeda daatii ku tusina laakiin hadda qaadashada danta aan ka leeyahay sifa sifada keliyaan rabaa inaan arko ama waxaan deliishanayaa sifada keliya sifada marka deliishiga ama fahamka aan ka fahmaayo ismiga sifada keligeed oo daatada aysan la socon aan deliishanayo ama aan sheegaayo waxaa la dhahaa dalaalatu tadamun sideedana daliilka ama qur'aan ha ahaado ama xadiid ha ahaado haddii aad deliishatid daliil laasim ma aha macnayaashiisoo dhan inlaa wada sheegtid laazima waxaa mawduuca markaas ka khusay ku khuseeyo keliya kala baxaysaa soo saas maaha aayadaad deliishanaysaa aayadda marka adig hadda mawduuca iyo masaladii aad dantaadu ay ahayd aa leedahay aayaddu waxayna tusinaysaa waxaa iyo waxaa laakiin macnaheeda maaha aayadda inay macnahaas bes tusinayso aayadda macnayaal kalena waa tusinaysaa aa akhrisay laakiin hadda maxaa loo leeyahay aayadda macnahan ay tusinaysa yani hadda macnahan ani ka rabaa asmaada ilahina waa saas oo kale waxaa laga yaabaa ismiga ilaahay inaan sheego anoo ka raba sifada inaan ka helo laakiin macnaheeda maaha ismigaani macno kale male bal macnayaalka daatu tusinaya lakiin ani daatadiis ma fiirin hadda sifada keliyaan ka deliishad waxaan dhahay ilaahay wuxuu leeyahay maqal waxaana u deliila qur'aanka ilahay waxaa ku soo aroora assamiic laakiin haddii lagu dhaho assamiic marka maqal bas miyay ku tusinaysaa maya laakiin hadda ani intaanan ka rabin marka hadda maxaan macnihii aan toosha ku ifiyey labadii macno mid ka mida oo ismigii uu tusinaayo marka qaadashada ama dalaalada labada macne mid ka mida maxaa lagu magacaabaa dalaalatu tadammun macnaha oo idil oo isla jira mar inaan qaataa laga yaabaa aayadda macnayaasha ay tusinayso dhan aan wada sheego aan xadiidka aan wada sheego dalaaladaas maxaa lagu magacaabaa mutaabaqa iltizaamaa ii soo haray miaalayaashaana ku tabiiqina maala alxayu oo kale fahamka aan ka fahmayo sifatu اlxayaa waa dalaalatu tadamun ismiga wuxuu tusinayaa aan leeyahay inuu ilaahay uu leeyahay nolol see kuu tusiyey haddii lagu dhaho tadamun a dhehe marka lagu yidhaahdo ismu اllahi tacaala alqadiir maa muxuu ku tusinaya wuxuu tusinayaa aan leeyahay awood iyo qudro see qadiir ii tusisay see noocee weeye dalaaladan tadamun ama waxaa idhaahdee assamiic wuxuu tusinayaa ilaahay daate inuu yahay albasiir ilaahay daate inuu yahay alqadiir inuu ilaahay daate uu yahay yacni shay maaha riyo qalbigaa ku jira ma aha ilaahay ilaahay waa wax jira oo daate leh daatada waxaa la dhaha wixii jira uu tusinaayo marka waa dalaalatu tadamun waa dalaala dalaalat اlismi calaa juز'i macnaah dalaalatu tadamun dalaalatu shay ismi kelihii shardi maaha ficil hadduu doono ha ahaado waa dalaalatu اlkelima calaa juز'i macnaaha dalaalatu tadamun hiya dalaalatu اlkelimati calaa juز'i macnaaha ama calaa bacdi macnaaha dalaalatu muطaabaqana maxaa la dhahaa dalaalatu اlkelimati calaa kulli macnaaha macnaheedo idil labadaas waa la fahmay sooma waxaa ii soo haray dalaalatu ltizaam dalaalatu اltizaam aa ii soo hartay dalaalatu liltizaam waxaa la yidhahdaa maalan waxaan leeyahay ismiga ilaahay oo ah assamiic albasiir ismigaas assamiic albasiir waxaan ka fahmay inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ku sifaysan yahay nolol see asamiic albasiir nolol ooga ooga fahmay su-aalaa ku imaanaysa asamiic albasiir see nolol ilaahay inuu ku sifaysan yahay see asamiic albasiir looga fahmay aa lagu dhaha see oga fahamtay kayfiyadee markaasa waxaa leeyahy waxaa oga fahmay asamiic albasiir waxay waxay laasimsanaysaa inuu nool yahay hadduusan nooleenna waxbuu arkaa waxbuu maqlaa lama dhahaayo haddii la yidhahdo waxbuu arkaa waxbuu maqlaa maxaa fahmaysaa inuu nolol leeyahay soo saas maa inuu nolol leeyahay lafdiga assamiic albasiir maa nolol ku dhex jirtaa lafdiga lafdiga kuma dhex jirto laa macnaha gobol ka midana maaha walaa macnaho idil maaha waa wax ka baxsan waayo waxaan ka baxsan sidee ku keentay su'aal waxaan macnahan ka baxsan kayfiyadee ku keentay caqligan ku keenay saas maa caqligan ku keenay caqligan ku keenay waxaan idhaahdaa asamiic albasiir maadaama la yidhahdo waa nool yahay maadaama la yidhaahday waa midka arkaayo oo maqlaaya maadaama la yidhaahday macnaha waa nool yahay caqligan ku keenay waana caqli saxiixa waana caqli saxiixa alkhaaliq alkhaaliq marka la yidhaahdo waxaan ka fahmayaa aan leeyahay alkhaaliq inuu ilaahay uu leeyahay waxaan ka fahmayaa ilaahay inuu leeyahay horta dalaalatu tadamun waxaa u ah sifatu lkhalqaan ka fahmaya haddaan dhaho oo ay tusinayso waa juz macnaha ama daatada waa juz macnaha macnahoo dhan ilaahay daatadiisa iyo sifadiisa ee aan ka fahmayna haddaan dhahnana waa mutaabaqo iltizaamaa ii soo haray waxaan leeyahay alkhaaliq waxaan ka fahmayaa caqligayga markaan fiiriyo inuu cilmi ku sifaysan yahay cilmi oo xaggee cilmiga ka keenta haddii lagu dhaho waa yaabay waa kii wax abuura ayaa la yidhahda cilmiga xaggee ka imaaday caqliga wuxuu sheegayaa aad leedahay abuur inuusan suuroobaynin cilmi la'aan soo sax maa cilmi la'aan abuur wax ma suuroobayo wax ma abuuri karo waxna ma fulin karo cilmi la'aan ilaan wax fulinta iyo wax samaynta iyo wax abuuritaanka awood iyo iyo qudro keliya uma baahna maxay kaloo u baahan tahay cilmi marka cilmi waa ay tusinaya alkhaaliq kow arrin labaadna waa ay tusinaya oo ka laazimaya oo ah awood caqligaa sheegaya hadduusan awood lahayn see wax u fuliyey hadduusan aqoon lahayn see wax u fuliyey maadaama khaaliq uu yahay abuuro uu yahay oo insaanka abuuray oo noolaha abuuray oo cirka abuuray dhulka abuuray waxaa ka laasimaya caqliga markaan fiiriyo inuu cilmi iyo aqoon leeyahay xeel dheer weliba iyo inuu awood leeyahay xaggee ka keenta hadii lagu dha waxaan leedahay caqligaa ka laasimsinaya alkhaaliq marka maxaan ka laasimsaday laba sifo cilmi iyo qudro waa ay tusinaysaa nooca tusitaankaas waa maxay dalaalatu ltizaamaa la dhahaa aad leedahay marka waana dalaalo faa'iido badan ogow sidoo hadba maaragtay cilmigaaga iyo caqligaaga u baaxaddiisa la eg tahayna faa'iidadaad waa u badnaanaysaa ilan haddii asmaada markaa aragtid waxyaaba badanaa ka laasimaaya oo saxiixa laakiin waxyaabaha ka laasimaya waxaa laga yaabaa inaanan annagu ku baraarugin oo iska soconno aa laga yaabaa xataa asmaada iyo sifaatka keliya maaha xataa adilada kale aayadaha iyo axaadiistii kulli waa saas waxay leedahay macnayaal ka laasimaya oo aysi kuu tusinayso marka hadba sidoo aqoontaadu u baaxad weyn tahay iyo caqligaagu aa istifaadadaaduna ay u badanaysaa waxyaaba badanaa kala soo dhexbaxaysaa kaga soo guranaysaa see kuu tusisay dadku waa yaabaya see kuu tusisay waa ka laasimaysaa le marka loo fiirsana waa sax wax walbo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo qowlkiisa ka laasimana waa sax waa xaq hadda marka khulaasadii intaas ma la fahmay sheekha marka hadda siduu u sheegay xoogaa sida macruufkaa way ka gedisan tahay mabxadkaana asalkiisa waxaa laga soo qaatay cilmiga la dhaho balaaqada balaaqada macnihii wuxuu u qaybaysaa tadamun iyo iltizaam iyo mutaabaqi waxaa waana taqsiim saxiixa waana taqsiim saxiixa laakiin siduu sheekh uu u sheegay macnihi si macruufa maaha sida macruufka waa saas aan soo marnay qaala hiya calى ثalaaثaةi anwac dalaalatuha calى daati mutaabaqa wa dalaalatuha calى الصifaati almushtaqati minha tadamuna sida macruufka waxaa weeye daatada iyo صifaadka almushtaqati asmaada laga soo jeexday minha ayada laga soo jeexday idan asamiic waxaa laga soo jeexday min asamci albasiir waxaa laga soo dhambashay min albasar alcaliim waxaa laga soo dhambashay laga soo qaatay min alcilm wahaakada labadaba waa dalaalatu tadamun wa dalaalatuhaa asmaada tusinta ee tusinaysa cala asifaat allatii ishtuqat minha laga soo jeexdayna iltizaaman wey marka sidaan haddaa ku sheeganay sida sida kaleetaa fiicneed sida hadda sheekh uu ka soo maray waa laga fiicany meeshaas waa la fahma u malayna xoogaa waa nagu dheeraatay qaal maa mihaalu dalik aljawaab mihaalu dalika ismuhu tacaala alraxmaan alraxiim yadullu wuxuu tusinaya calaa daati almusamaa midka lagu magacaabay daatadiisa wahuwa allahu casa wajal mutaabaqa wa cala asifati almushtaqati laga soo jeexday laga soo dhambashay minha wahiya araxma oo raxmaddaana tadamuna wa calaa gayriha min asifaatna oo tusinaysaa allatii tushtaqu minha laga soo jeexday kalxayaa waalqudra iltizaaman tan waa saxiix waa iltizaam ya allatii lam tushtaq minha miya allatii mashtuqat minha oo laga soo jeexan sax wey macnihi waa naga fasaada anaga lamtaa naga maqan allatii lam tushtaqa minha aan sifada laga soo dhambalan kalxayaati wاlqudra lagama soo dhambalan alraxmaan الraxiim alraxmaan الraxiim labadan ismi waxaa laga soo dhambashay oo laga soo qaatay min alraxma aa laga soo qaatay labadaba alxayaa iyo alqudrana lagama soo qaadan lafdi ahaan luqa ahaan laakiin caqli ahaan u laasimaysa wahaakada saa'iru asmaa'ihi wadalika bikhilaafi اlmakhluuq arrinkaas waxaa ka duwan asmaada makhluuqa uu leeyahay asmaada ilaahay aa macnay noocyaashaana ilaahay asmaadiisa amaa asmaada makhluuqu saas maaha asmaada makhluuqa maxay tusisaa hal wax bas oo ah daatada macno lagama fiiriyo cabdullaah marka la dhaho waxay ku tusinaysaa qofka daatadiisa daatadiisa bas ee macno lagama dhadhansado oo lama dhaho haa macnihii waa addoonka ilaahay weeye ninka sifadaas uu leeyahay waana waxaa laga yaabaa inuu gaal yahay mushrik magaciisana cabdullaah la dhahaa isma diidayso waxaa laga yaabaa gaalka gaalada ugu xun inuu yahay haddana cabdullaah la dhahaa macno ahaan marka la fiiriyana ilaahay addoon maahana waa kufri haddana cabdullah la iska dhahaa marka magacayaasha makhluuqa lagama fiiriyo macaani macaani lagama fiiriyo ayb faqad yusamaa makhluuqa waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo xakiima nina waxaa loo bixinaya xakiim wahuwa jaahil waa jaahil wax magarad waxaana laga yaabaa sida soomaalida aan la baxno annagu cilmi aan la baxnaa weligiisna alifaxmaa lama dhigan laakiin cilmi aa la iska dhahaa magaciisa wey maxaa cilmi soo ma cilmi aa la iska dhahaa marka cilmi maxaa loogu bixiyey daatadiisa ku tusinaa bas ee ha aadin cilmi haa macnihii cilmi badan uu leeyahay xaggaas looguma talageli marka asmaada ilaahay laakiin waa ka duwantaa asmaada ilahay daatana waa ku tusisaa macnayaalna waa tusine ama asmaada makhluuqa waxaas lagama fiiriyo asal maaha in laga fiiriyo asmaada ilaahayna waxaa la mid ah asmaada nebiga calayhi salaatu wasalaam asmaada qur'aanka asmaada qiyaamaha waa asmaa macnayaal xambaarsan macnayaal iskagama dhihin waa magacyaanay xambaarsanta ama asmaada makhluuqaadka kaleeta miya magayaal ma macnayaal ma xambaarsana waa la iska dhaha yani xakiimaa la iska dhaha waxakaman waxaa lagu magacaabaa xakam yacni kii xukun maarata xukun aqoodka ahaa alxakam wa huwa daalim wa casiiz waxaa laga yaabaa in casiiz lagu magacaabo wa huwa daliil wax xoog uu leeyahayba lama arko midka ugu daciifsan wa asadan wa shariifana lagu magacaabaa midkii sharafta laha wa huwa wadiicun waa mid waa mid waa mid liita wadiic waxaa la yihahdaa waa mid ciidda yaal dhulkuu yaalla shariifaa la dhahaa magaca magaci shariif hadaa fiirisidna wax sharaf oo ku soo dhowaato lama arko wa kariimana lagu magacaabaa kariim kii ki wanaagga wanaagsanaa oo deeqsiga ahaa oo wanaagsanaa wa huwa la'iim waa mid xun wa saalixan saalixaa lagu magacaabaa ninkan magaciis saalixaa la dhahaa wa huwa aalix waa mid xun oo faasida saalix laakiin waa la iska magacaaba wa saciidanna waa lagu magacaaba aalix midka xun allah faasiqa wasaciidana lagu magacaabaa saciid saciid macnaheedu waxaa weye waa midkii liibaanay wa huwa shaqiyun waa mid waa mid ayaan daranoo khasaaray maca dalik wa asadana lagu magacaabaa wa xandala wa calqama walaysa kadalik asadan aa lagu magacaabaa asadka asalkiisa waxaa libaaxa la yidhaahdaa markaa fiirisidna waa fulay xandala magacayaasha carabtay ka mid tahay waa geed geed kharaar wey geedaha kharaar alla xandal calqamah waa ayadana waa la mid waa geedaha aadka u kharaar carabtuna waa la bixi jireen xandal iyo calqama waa ma geedaha aadka u kharaar dacarta iyo geedaha kharaar alla laakiin ninka xandalo la yirahdo waxa laga yabaa inuu dhaqan macaan yahay xandalo waa la dhahaa laakiin waa dhaqan macaan yahay magaciisa ninkan calqama laakiin haddaad la dhaqantid waa dhaqan macaan yahay ma dhici kartaa walaysa kadalik fasubxaana allahi wabixamdih huwa kamaa wasafa nafsah waa siduu ilaahay nafsadiisa uu ku sifeeyey وفوق ما يصفه به خلقه خلقيisa siduu ku sifaynayaana waa ka sareey دلالة تضمن مطابقة وقت badan ayaa qaatay maanta والله أعلم سبحانه وتعالى